أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinku wehenana waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud mucaaradka dalka suuriya ayaa la wareegay magaalo istaraatiiji ah iyadoo la sawirinayo in jenaraallo badan dagaalka looga laayay nidaamka naseeriga dowladda ridada masar ayaa shaacisay inay diyaarisay askartii ay uga qayb qaadan lahayd howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya hardanka macaashdoonka ah ee ka socda geeska afrika ayaa xargaha sii goosanaya iyadoo ay suurtagal tahay inuu dagaal ka dhex qarxo dowladaha ugu tunka weyn kufriga maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa shaaciyey in gebi ahaan ay xidhiirka u jareen kooxda ridada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex jira labada dhinac munaasabad lagu sogootinayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan maktabka dacwada wilaayada baay ayaa duura diini ah usoo gebagabeeyey muruqmaalka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada burhakaba ee wilaayadaasi نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka jimaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu darkaroonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya warkaasi war kaloo ku aadan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ka dhacay deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud waxaa inoo hayaa walaalka marwaan maxmed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka goofguduud buurey ee hoos tagta magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada gado ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la baysadeen barkantaroor oo maleeshiyaadka riddada kaga sugnaayeen degmada beleda xaawo waxaa jirta khasaare murtadiinta loo gaarsiiyey qaraxaas waxaana dhawa qarax si aad ah looga maqlay xaafadaha degmadaas dhanka wilaayada galgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa laba howlgal oo isugu jira dagaal iyo qarax oo mujaahidiintu shalay ay ka fuliyeen gudaha iyo duleedka deegaanka masagawaay kuwaasi oo lala baysaday maleeshiyaadka murtadiinta ciidamada mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay duleedka magaalada masagawaay waxaana halkaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ahaa iyadoona sidoo kale lagu soo qanimaystay laba qori oo ay wateen labada murtada ee lagu dilay weerarka oo isla dhashay ayaa lagu kala magacaabaa abshir ibraahim xasan xuurshow cabdulaahi ibraahim xasan xuurshow sidoo kale waxay mujaahidiintu shalay howlgal qarax ah oo lala baysaday murtadiinta ka fuliyeen duleedka masagawaay waxaana qaraxaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiin ahaa waxaana lagu dhaawacay hal askari oo murtad ahaa koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa si xiriir ah kaga dhaca howlgallada mujaahidiinta ee kardanka ah kufaarta iyo murtadiinta kusoo duulay shareecada allaah mahadsanid marwaan mucaaradka dalka suuriya ayaa la wareegay magaalo istaraatiiji ah iyadoo la sawirinayo in jenaraallo badan dagaalka looga laayay nidaamka naseeriga warbixinta warkaas waxaa inoo hayaa walaalka cabdifataax abu muxsin
xiisadda dagaal ee ka soo cusboonaatay dalka suuriya ee u dhexaysa mucaaradka sunniyiinta ah iyo nidaamka dhiigicabka ah ee bashaar al asad ayaa sii karar qaadanaysa mid ka mid ah weeraradii ugu dambeeyey oo dhabagal ah waxaa lala beegsaday kolonyo maleeshiyaadka shiicada ah oo ku socdaalayay isgooska jaamacadda ibaal ee u dhow magaalada saraaqiib mucaaradka sunniyiinta ah ee dalka suuriya ayaa sidoo kale la wareegay magaalada istaraatiijiga ah ee khaanul casal oo dhacda koonfur bari ee magaalada xalab khaanul casal ayaa ah iridka laga galo magaalada xalab iyadoona u jirta qiyaastii wax ka yar shan kilomitir qabsashada khaanul casal waxay ka dhigan tahay inay go'day waddada caalamiga ah ee m f taasoo halbowla u ah nolosha dalka suuriya sidoo kalena marta afarta magaalo ee ugu weyn dalkaasi ee kala ah xalab xamaah xims iyo caasimadda dalkaasi ee dimashik waxayna ugu dambeyntii waddadaasi ku dhammaataa dalka urdun sidoo kale kooxaha mucaaradka sunniyiinta ah waxay sidoo kale khamiistii shalay la wareegeen labiiyo soddon deegaan oo ay ka mid yihiin arnaaz kafarbisiin sheekh cali kuwaasoo dhammaantood dhaca koonfur bari baadiyaha xalab tan iyo khamiistii shalay oo dagaalkani uu bilowday marka laga reebo tirada maleeshiyaadka ah ee laga laayay nidaamka waxaa kaloo dagaaladan ku dhintay saraakiil ciidan oo uu ka mid yahay koronel hishaam haashim xakiim iyo laba xidigle cali xasan cabuud waxaa sidoo kale dagaalada ku dhintay jenaraallo ka socday dhanka iiraan waxaa kaloo jira tiro kale oo saraakiil ah oo iyagoo nool gacanta lagu hayo kooxaha mucaaradka dalka suuriya waxay dagaaladan u adeegsanayaan daroonis casri ah kuwaas oo la sheegay in khasaaraha ugu badan dhanka nidaamka uu ka soo gaaray sida bacaadad ahayd markii maleeshiyaadka shiicada ah ee nidaamka lagu jibiyey dagaalada waxaa durbadiiba u soo hiiliyey diyaaradaha dagaalka ruushka oo duqaymo ba'an ka geystay deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka wararka ayaa sheegaya in dad badan oo maxas ah ay dagaaladan ku dhinteen iyadoo ilaa iyo hadda tirada dhimashada iyo dhaawacyada ee la soo gudbiyey ay ku dhowdahay konton ruux dagaalkan dib uga soo cusboonaaday dalka suuriya ayaa yimid kadib markii kooxaha mucaaradka sunniyiinta ah ay ku dhawaaqeen howlgal ay ugu magacdareen raddul cudwaan kaasoo ay sheegeen in loogu jawaabayo falalka xadgudubka ah ee nidaamka bashar al asad iyo maleeshiyaadka shiicada ah ay ku hayaan dadka rayidka sunniyiinta ah oo dhulkooda si khasab ah looga barakicinayo mahadsanid abuumuxseen dowladda riddada masar ayaa shaacisay inay diyaarisay askartii ay uga qayb qaadan lahayd howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wararka naga soo gaaraya dalka masaarida ayaa sheegaya in ciidamada masaarida heegan la geliyey kaasoo ku aadan howlgalka xiga ee la doonayo in dalka soomaaliya looga dhawaaqo labada kun shan iyo labaatanka xukuumadda alkaahira ayaa sheegtay in heegan buuxa ay gelisay ciidamo fara badan oo kuweeda ka mid ah sida laga soo tebinayo wararka ka imaanaya dalka masar wasiirka gaashaandhigga xukuumadda daaquudka asiisi maxamed zaki ninka lagu magacaabo ayaa saraakiisha qaar ka dhegaystay warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan diyaargarowga ciidamada masaarida warbixintu waxay tilmaamaysaa in tani ay sii laba jibaarayso xiisadda u dhexaysa etoobiya iyo masar oo in muddaha ku loolamaya gobolka xildheerayaal ayaa waxay sheegayaan in masaarada oo xilligan soomaaliya ciidamo u soo dirtay ay tahay mid ubog ah maadaama waxa loogu yeero urur goboleedka igaad ay ka soo horjeesteen in ciidamada masaarada ay ka howlgalaan soomaaliya iyo sidoo kale waddamada yurub iyo maraykankuna ay sheegeen inaanay xilligan u hayn wax bajad ah maadaama ay ku dhaqaalo beeleen dagaalada ka holcaya yukrain iyo kan yuhuudda ay ku dacminayaan ee shacabka muslimiinta reer falastiin lagu laynayo tallaabada ciidamada masaarada heeganka lagu geliyey waxa ay ku soo beegmaysaa xilli etoobiyaanku ay si muuqata u taageereen maamulka ashadaldirarka jubbaland islamarkaana deegaanada gobolka gada ay kaga sugan yihiin ay kooxda riddadu u dhaqaaqi laadahay taasoo masaaridanu ay muujinayso in iyaduna kooxda riddada ay garab igaashaan u tahay si kastaba waxaa laga cabsi qabaa in iskudhaca la saadaalinayo inuu ka dhex qarxo adisababa iyo alkaahira oo uu fursad siin doono mujaahidiinta al-shabaab oo hadda gacanta ku haya dhul ballaaran oo ka tirsan soomaaliya mahadsanid abushayba hardanka macaashdoonka ah ee ka socda geeska afrika ayaa xargaha sii goosanaya iyadoo ay suuragal tahay inuu dagaal ka dhex qarxo dowladaha ugu tunka weyn kufriga cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo haya muhiimadda istiraatiijiyadeed ee gobolka geeska afrika iyo baaxadda hantida qarsoon waxaa barbar socda habaacsanaan amni siyaasadeed iyo midda dhaqaale waxayna middaas daneeyayaasha caalamiga iyo kuwa mandiqaduba ku dhelisay in saldhigyo ay ka samaystaan geeska qaaraddan ayna ka galaan dagaal qawow iyagoo muhiimaddooduna ay tahay sii joogitaanka ilaa ay ka qarxayso xiisadda ka taagan iskuna beddelayso dagaal lagu hoobto waxaana sidaas lagu bilaabay warbixin uu daabacay wargeeska ingiriiska ah ee al-sharqul awsad waxaa ugu horrayn warbixinta lagu sheegayaa in haddii quwadaha maraykanka shiinaha iyo ruushka ay tartan ugu jiraan sidii ay wujuud baaxad leh ay ugu yeelan lahaayeen gobolka ayna dhanka kala jiritaanka awoodo iyagoo doonaya in ay ku lugufidsadaan bariga qaaradda afrika sida turkiga iiraan iyo hindiya kuwaas oo ujeedkoodu u yahay sidii ay u xayuubsan lahaayeen khayraadka dhex eegaaga dhulka bariga afrika loolankan xooggan ayaa sababay in ay soo baxaan digniino ay cabsi ku gadaaman tahay oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan waxaana laga baqayaa qarxidda dagaal lagu hoobto kaas oo fursad dahabi u ah oo ay danahooda ku gaarayaan siin doonto dhammaan dowladaha hadda ku jiro hanqaltaagga arrinta ugu weyn ee gobolka geeska afrika gelisay xaaladdan cakirnaanta ah iyo loolanka xooggan ayay warbixinta ku sheegaysaa inay tahay marinada muhiimka ah ee badda cas kuwaas oo la kulmay ganacsatada caalamiga ah sababtayna in uu gobolku uu noqdo mid ay ku soo jeedaan indhaha dowlado fara badan tobanka dekedood ee ugu waaweyn ee gobolka geeska afrika ayaa si laba jibaaray muhiimadda ay siinayaan halkan waxayna heleen aqoonsiyo waaweyn ka yimid dhanka caalamka iyo gudaha mandiqaduba waxayna noqdeen kuwo isku xidha suuqyada bariga iyo bartamaha afrika iyo dalalka yurub aasiya iyo bariga dhexe sida uu joornaalku ka soo xiganayo khabiirka milatariga ee masriga ah ee lagu magacaabo samiir faraj waxay zaxmaddan iyo muhiimaddan weyn ee ay leeyihiin marinada badda cas iyo gobolka ku riixayaan xiisad hor leh loolan xooggan oo ka dhex qarxa dowlado awood leh sida uu sheegay khabiirka militariga waxa uu hadda hardanka dhaqaale geeska afrika ah uu ka dhexeeya dalalka maraykanka iyo shiinaha sida warbixintu ay tabinayso waxayna si aad ah ugu loolamayaan dekedaha ugu muhiimsan ee badda cas marka laga hadlayo hardanka badda ee ka socda geeska afrika waxa uu al-sharqul awsad uu sheegayaa keliya uusanna ku koobnayn maraykanka iyo shiinaha balse ay jiraan kuwo kale oo gudaha ah misna ku tacluuqa badda waxaa tusaale loo soo qaadanayaa hanqaltaagga etoobiya ee badda soomaaliya waxaana warbixinta uu daabacay joornaalka ingiriiska ah ay si toos ah u caddaynaysaa in turkiga iyo etoobiya ay si wada jir ah u baadigoobayaan bad la siiyo adis ababa dhanka kale shiinaha iyo turkiga ayay warbaahintu sheegaysaa in uu ka dhexeeyo loolan ganacsi marka laga hadlayo geeska afrika waxaana la wada ogaa hardankii u dhexeeyey labada dhinac markii ay la wareegeen maamulka dekedda jabuuti iyo soomaaliya welina lama oga halka uu ku soo biyo shuban doono loolankan dhammaan xiisadaha ka taagan ee ku tacalluuqa marinada muhiimka ah ee geeska afrika ayaa lagu warramayaa inay sabab u noqon doonaan mar aan fogayn in uu naafoobo dhaqaalaha waddamo badan sida suudaan jabuuti kenya iyo tanzaniya hay-adda qaramada midoobey hoos tagta ee u n c t a d ayaa warbixin ay daabacday bishii febraayo ee sannadkan labada kun iyo labaatan iyo afarta waxa ay ku sheegtay in ganacsiga suudaan boqolkiiba soddon iyo afar uu soo maro badda cas iyo kanaalka suweys halka ku dhowaad boqolkiiba soddon iyo kow ganacsiga jabuuti boqolkiiba shan iyo toban ganacsiga kenya iyo boqolkiiba toban ganacsiga tanzaniya uu soo maro kanaalka suweys marka laga soo tago loolanka dekedaha ee ka taagan gobolka geeska afrika waxay dhanka kale warbixintu gudbinaysaa ka hadalka boobka iyo hanqaltaagga ka socda geeska afrika ee la doonayo in lagu xayuubsado khayraadka dhex eegaaga dhulkan waxaana tusaale loo soo qaadanayaa waddanka soomaaliya wasiirkii hore ee warfaafinta ee kooxda riddada soomaaliya zakariya maxmuud oo waraysi uu siiyey wargeeska ashraq al awsad ayaa sheegay in dowladaha caalamka oo idil ay bilaabeen hanqaltaagga iyo in ay ka faa'iidaystaan kaydka shidaalka soomaaliya oo gaaraya soddon bilyan oo barmiil dalalka horboodaya boobka shidaalka soomaaliya balse soo xirtay shaarka heshiiska waxaa ka mid ah turkiga oo waraaqado la saxiixday kooxda xasan dhanka kale turkiga isaga oo ka faa'iidaysanaya isku dhaca kooxda riddada iyo etoobiya ayuu qaab garabsiin ah ula galay xasan sheikh heshiis difaac balse middaas ayaa lagu tilmaamay masraxiyad ay ankara ku doonayso in ay ku kala disho dhinacyada waana middii la ogaa in ay iyadu ay ahayd middii garbinaysay waanwaantii fashilka ku soo dhammaatay ee la doonayey in la dhex dhigo addis ababa iyo muqdisho mar joornaalku uu ka soo baxay loolanka istiraatiijiyadeed ee dhanka dekedaha iyo hanqaltaagga hantida geeska afrika ayuu qeybaha dambe waxa uu ku sheegayaa in xiisadaha kala duwan ee loolankan ay fursad dahabi ay siin doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalanta bariga afrika xiisaddani xasilooni la'aanta gobolka waxay horseedi kartaa oo ay awood siin kartaa kooxda argagixisada waxaa sidaas yidhi misna wargeesku uu soo xiganayaa la taliyii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka warbixintan ayaa ka mid noqonaysa kuwa iyaga la mid ah oo dhammaantood daaha ka rogaya sida geeska afrika uu maanta isugu beddelay meel lagu hardamayo oo dowladaha ugu tunka weyn ee caalamka ugu soo hanqaltaagayaan khayraadka dhex ceegaaga iyadoona filashada qaraxidda dagaalka lagu hilboobo ay sii siyaadinayso marba marka ka dambaysa maxamed cabdiraxiim maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland ayaa shaaciyey inay gebi ahaan xiriirka u jareen kooxda aridada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex jira labada dhinac sida warbixinta warkaasi uu inoogu hayo walaalka casaam carafaad waxaa sii xoogaysay xiisadda colaadeed iyo khilaafka ka dhex taagan murtad axmed madoobe iyo murtad xasan guurguurte wuxuuna maamulka ridada ee jubbaland uu shaaciyey inay joojiyeen wadashaqaynta ay lahayeen kooxda ridada ee xasan guurguurte kulan magaalada kismaayo ay ku yeesheen golaha wasiirada maamulkaas ayay arrintaasi ku shaaciyeen kadib war-saxaafadeed ay ka soo saareen kulankooda waxayna sheegeen in kooxda xasan guurguurta ay ku tunteen dastuurkii riddada islamarkaana ay kusoo duulaan deegaana uu ka taliyay maamulkooda xiisadda jubbaland iyo kooxda riddada ayaa faraha ka baxday iyadana dhowaan kooxda riddada ay soo saartay waaran lagu soo xiraya axmed madoobe halka axmed madoobe maamulkiisa isagana ay waaran u soo jareen xasan guurguurte mahadsanid casaam munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waxay ahayd munaasabad lagu sagootinayey kow iyo labaatan arday oo qayb ka ah ardayda madarasada sheekh abuzubayr allaha u naxariiste kuwaas oo dhammaystay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka munaasabada oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday howlka xafladaha ee sheekh xasan barsane waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada hiiraan salaadiin waxgarad waalidiin iyo qaybaha kale ee bulshada magaalada buuqa qable ugu horeyn mid ka mid ah ardayda ayaa kelimad ku saabsan fadliga qur-aanka madasha ولقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر تعلمه وتعليمه قال صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه وتحدث صلى الله عليه وسلم عن قراءته وما فيه من أجر وثواب فقال ما قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها رواه الترمذي waaligaa wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunafaan ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay madasha ka jeediyey wuxuuna ugu dambeyn dardaaran iyo talooyin uu u jeediyey macalimiinta iyo waalidiinta ardayda khitaaman waxaan ku gebagabaynayaa dardaaran yaroo kooban mido waxaa weeye ciddaan u dardaarmayo waa macalimiinta madaarista qur'aanka dhiga gaar ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajrigiinna ha badiyo waxa aad gudanaysaan wixii ilaahay uuna siiyey wixii ugu qiimaha badnaa waa kitaabkii ayaad gudanaysaan waxaad dadka baraysaan waa qur'aankii alle guta si daacadnimo u guta adinka oo ka ajar xisaabsanaya allah subxaanahu wa tacaala oo aan cid kale wax ka rabin qur'aanka in aad dadka bartaan waxa aad ku rabtaan ilaahay qabriga inuu idiin qaboojiyo waxa aad ku dalbaysaan ilaahay inuu jannatulfirdows alaclaa idinku siiyo itqaaniya oo xaqiijiya dadka aad wax gaarsiinaysaanna si dhab ah ugu guta waalidiinta meel kastoo ay joogaan ha ka daalina owlaaddeenna inaad ku tarbiyaysaan oo aad ku barbaarisaan qur'aankooda ilaahay u soo dejiyey laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun asagaa sharafteenna ah asagaa horumarkeenna ah adduunyadeenna asagay ku jirtaa sharafteeda aakhiradeenna sharafteeda asigay ku jirtaa ugu dambeyn ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa dhankiisa si aad ah ula dardaarmay waalidiinta macalimiinta iyo ardaydii qalan bedelatay waxaan arkaynay macalimiinta markii ardayga qur-aanka dhammeeyo in maaragta uusan meel ku ogaanin marka waxaan dhihi lahaa insha allahu taala inaad meel ku ogaatid madraso ama maxad ama meel insha allahu tacaala sababtoo ah waalidiinta aday kuu dhiibeen meesha ku ficlaa garanays jazaaka allah khayr waalidiinta waxaan dhihi lahaa ilaahay tabaaraka wa idin barakeeyo maanta waxaa maaragtay qof waliba qalbigiisa ku taalo allay leh maanta maxaad ilmahan cunug ugu lahaan weysa hoolka sida loo qurxiyey iyo ardayda siday u hadlayeen iyo wanaagga iyo khayrka ka muuqda qof walba wuxuu leeyahay allay leh maxaad adiga u dhali weysa ilmahan ilaahay tabaaraka wa taala idin barakeeyo waalidiinta waxaan dhihi lahaa ilaahay idin barakeeye maanta ilmaha ilaahay tabaaraka wa taala idin siiyey aad maanta ku faraxsan tihiin inuu dhammeeyo ilaahay shareecadiisa inuu sii barto kusii adkeeya dadaalka kusii bixiya insha allahu tacaala madarasada sheekh abu zubayr taqabalahu llah waxay ka mid tahay madaarista waxbarasho ee ugu tayada fiican ee ka howlgasha magaalada buqa qable waxaana xusid mudan in ardayda wax ka barata madarasada ay sidoo kale baranayaan culuumta qur-aanka adkaarta caqiidada iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam mahadsaned cabdiqani maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey muruqmaalka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buraha kaba ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya dowradan oo socotay muddo ku dhow toban beri waxaa loo qabtay ragga muruqmaalka ah ee ka howlgala deegaanka ceel bashiir ee hoostaga degmada buurxa kabe ee wilaayada baay waxaa dowradan soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay oo muddooyinkii ugu dambeeyey dowraha sharci ah u qabanayay dadka muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmada buurxa kabe ee wilaayada baay raggan muruqmaalka ah ee dowladda loo qabtay waxay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah iyagoona tilmaamay inay wax badan ka faa'iidaysteen muddadii dowladda ay u socotay mahad alle kadib waxay u mahad celiyeen maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay oo u soo qabanqaabiyey dowladan iyagoona ka codsaday maktabka in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah idaacadda islaamiga andalos ayay u suura gashay inay la hadasho qaar ka mid a raggii muruqmaalka ahaa ee dowladda loo soo gebagabeeyey iyagoo soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen shuruudu laa ilaaha ila allah tamaaniya dusiyeed way alcilmu cilm ضد الجهل ضد بجالك جهل ضدك اليقين يقين ضد الشك شك ضدك والصدق الرمي الكذب ضد الكذب بين ضدك الإخلاص الإخلاص ضد الرياء استطب ضدك والانقياد أوغازم ضد الترك تتوى ضدك والمحبة جراشه ضد البغل برفض ضدك القبول دارشه ضد الرد ضد باطل ضدك كان خلاص أربعة عشرة مليون فرد وهي من أهمية كو القيام مع القدرة تنسدها تكبيرة الإحرام تنصرات قراءة الفاتحة تفاتها بالعافية تنشنات الركوع ركوع تنليات الرفع عندك كورنغز منه من الركوع ركوع كورنغز تنطببات السجود السجود مرتين ولا مرة انسيتي الرفع لا كورنغل من السجود السجود لا كورنغل mid ka mid a macallimiinta dowladda bixinaysay ayaa dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus الحمد لله إلهي أن عبدنا نوري نبت إلهي من قبل أولي من كلاماتي والطلب يا إيه من فصائلي عربي حتى مدى نسو بيي قول يفعل لمدى من خبرك كان لك هذا ليس هلا ولا صلى لك إيمان ما أقول لك برتيا إني سلعتنا فيها تصالة حان أسير أنت بلا بر نفسه هذا إن شاء الله ولي أركانتي شروط بنية ولي على أرض هي أدي ولا أدي إن شاء الله تعالى يا أختي ولا بصوبي ميس نفيس لندول يلا إيه يسري أو قاعد بفكر بني آدم حديث ما بسير لك تقول لها يسير ولا لا يقول كل ما فيه ولا كبري الحمد لله ما تعلمت ولي جبال محمر الحمد لله ما تقول maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dowraad u qabanayay qeybaha bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka cadowga uu gacanta ku hayo waxaana dadka loo qabtay dowraadkan ay ka faa'iidaysteen wax badan iyagoona ka codsaday maktabka dacwada iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee baay inay u soo celceliyaan dowraadka noocan oo kale ah mahadsaned abu xasaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ay kulanti dambe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته